waa mahadsan tahay horta ruuxa bani-aadinka hadduu mas-uuliyad hayo waa is-asili karaa shaqada waa ka tegi karaa marka hadduu qof is-asilena ma aha in xukuumadii dhaawac gaaray ma aha waxaan leeyahay hadduu is-asilay afhayeenkii xukuumaddu wallaahi wax dhaliila uma arko xukuumadana haddan wax eede oo aadmaamanaha hadda aan ka sheegi karoo dhaliile ee ambaswasi oo jirana ma aqaan wax kama sheegi karo dee waxaan leeyahay ciddii is-asishay waa mahadsan tahay ma aha xukuumadii oo burburtay amba laga tagay ma ahaan leeyahay afhayeenku wuxuu eedeemo u jeediyey madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya marka maxaas leedahay arrimahan idil maamulka koonfur galbeed dadka u hanqaltaagaya dhaawac ahaan ama siyaasad ahaan way ka bedeli kartaa wallaahi koonfur galbeed horta curdun waaye waa xukuumad curdun ah oo hadda si fiican ummadda ay uga hanqaltaagda adduunka iyo dawladda dhexe iyo reer koonfur galbeed ay hadda ay ay ay ay ay si fiican ay uga hanqaltaagayaan xaaladda iyo nidaamkeeda iyo mataqaanaa shaqada ay curdunka ay tahay meesha ay hadda ka wado siiba madaxweyneha meesha hadda uu ku wado waxaan leeyahay ani waxaan u arkaa in shaqadiisi intuu qabtay inta yaroo joogay hataa un shaqadii soomaalida federaalka iyo adduunkaba isla qabanaya u aqaana marka saas daraadeed weli waxaan ku leeyahay ninka la yidhaahdo madaxweynaha koonfur galbeed dhaliilo uma arko hadda weli waxaan u arkaan ku yidhi in ammaan mudan yahay oo qabtay tiise maanto kale oo soomaalida meelo badan oo ka difaacayo qabsiga oo dawladda dhexe ka jirta in wax ka qabanayo oo wax ka xalinayay si fiican ka dhigay hadda ninka meesha la yidhaahdo isqabqabsigii iyo dagaaladii ka socday shabeellaha hoose hadda weli wax badan oo de oo heshiisiin badan sidaad wad og tihiin soomaalida sideedaba nin karmeedkay liidaa waad og tihiin so baydhabo gudaheeda oo degmadan baydhabo gudaheeda wixii ka jiray ummad laba gruuba caynayso isgubeyso laba gruuba inay jirtay ee haddana ay maanta mid tahay marka dhaliilo uma arkaan ku leeyahay
waa tahay marka qodobada qaarkood oo sheegayay waxaa ka mid ah in magaalo madaxda laga rara baydhabo iyadoo ammaan ah magaalada baydhabo magaalo weyn ay tahay in baraaba loo raray dastuurka qeybo kamid a inuu baalmarayo madaxweynaha sida uu sheegay afhayeenkii hore marka qodobadaasoo idil maadaama maamulka aad kamid tahay ma ku muuqdaan adiga waxaan kuu sheegaa horta bani aadamku wuxuu ku dhaqmaa horta shareeca waxa la yidhahdo amba amba nidaam la yidhahdo adduunyada ilaahay wuxuu u keenay shareeca islaam la yidhaahdo oo diiniyan ah marka laga gudbo bani aadamku wuxuu samaystay ha wax uu ku heshiiyo oo nidaam ka dhigto dastuur bay leedahay koonfur galbeed dastuurkaas waxbaa qoray ergo ugu yaraan afar boqol iyo haabaa manaa dastuurkii loo akriyey akrisatay nidaamkaasay raacday caasimadaas inta oo dawladii waxba jirin baa laga dooday dadkii oo saddexda gobol ka soo jeedayo oo damiirka saddexda gobol matilaayay oo afar boqol iyo samti ah odayaal dhaqameedkooda leh egadooda leh ayaa waxay ku heshiiyeen inayn caasimad laga dhigo baraabe marka isaga naftirkiis minaa inta hadda la sheegayo waa ku jireen waa la ansixiyey marka laansi kadib shariif xasan markaas ma joogin kadib baa la keeno oo madaxweyne noqdo horta ceedna kuma le maantadaas shalayaa lagu heshiiyey maantana baydhabo in laga dhigo iyadoo baydhabo la jooga caasimadii waxaa loo doortaan ku niri in laga dhigo baraaw taasna ceed ma noqotaba marka arrimahani oo idil markaad fiiriso maxaa kaaga soo baxaya wallaahi aragti ahaan horeyna waa kuugu sheegay qofka hadduu asdilo wax weyn maaha isagana mar sharafay u tahay waa nin uun shaqo ma rabo rabay tegay shaqa hadowsaan raba ina cid rabtaa la heli xukuumadana dhaliil malaan qabaani dhaliil hadda lama gaarin weli minaha waxbaa dhihi karo hawaane xaq baan leen reer hebel waxma helin iyo jaglaan rabnee weyne iyo waxbaa jiro laakiin wax weyn firi xukuumadda iidaaba hadda firi madaxweynaha la doortay kadib minaha hoogaa wasiiraa la magacaabay labaatan beri ma magacaabin wasiirada daliil goorma imaanay marka meesha lagu magacaabay ma dhaafino degmadii baydhay wada joogaan wasiirada marka ani hadda dhaliil oo nafta aragti ahaantayda ma u arko weliba haddana madaxweynaha waxaan ku sheegay nin dadaal badan soomaali anfici karo waay ka bixi kara marxaladda hadda la joogo maanta wax ka qaban karo ka bixi karo waay
ugu dambeyn marka maxaad ku baaqaysaa
waxaan ku baaqa koonfur galbeed soomaalida koonfur galbeed degan maamulkan koonfur galbeed samaystay waxaan leeyahay fudeed yaana wax idinkaga halaabin dawladda idinkaa dhistay idinkaa maxay idinka rabtaa la taliyaal haddaan san moosh- dadweynaha oo oona la shaqaynin meeshay dhali aan dhaliisheedana ka sheegin iyadoo degan meeshay ay wax ka hagaajiseen hagaageeda ka sheegin ka taageerin oo waxba nooma hagaagayaan dib u dhac kale yaa nooga imaana waxaan leeyahay gacmaha isqabsada dawladiina taageera waana la shaqeeyaan leenaha